dadka soomaaliyeed ayaa ah inta badan dad markaasi ay noloshoodu ku tiirsan tahay tabcashada beeraha iyo sidoo kale dhaqashada xoolaha dadka ku nool deegaanada jubbaland ayaana ka mid ah dadka ay saameynta markaasi ku reebtay abaarihii iyo sidoo kale fatahaadihii kala duwanaa ee soo maray deegaanada dowlad goboleedka jubbaland qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ah ee ku nool kaam hodan ee degmada dhoobley ayaa warbaahinta uga warbixiyey saameynta abaarihii ka dhacay dalka ay markaasi ku yeesheen xoolihii iyo sidoo kale beerihii ay lahaayeen haddaba waa kuwan qaar ka mid ah oo ka warbixinaya saameyntii ay kala kulmeen abaarihii iyo fatahaadihii dalka soo maray kaamka koo kale ma aha laba ma aha dadka weli waa soo socda oo dad soo socdo hor lahaa soo degihaayo iska barakace abaarihii iyo biyihii aa dadkii nugulka ahay wax ku dhaafeen abaarta iyo iyo ilaahay magantiisa iyo biyihii doowga dadka baahida saasaa ugu badan beerihiina biyihiiyaa ka galay inkastoo hadda deegamahii aan wada joogno oo marka insha allaahu baahida waa iska badan tahay intaan kale ma aha waxaa la rabaa haddii ilaahay yidhaaho wixii la heli karo in ma aragta dadka baahiyaha qabo lagu sadaqaysto ood baahi la barakici weligay ma galin toddoba boqoloo sacaad kun ari e wera cararkaba warti qabowey liiraa aan iska lahaa barakacaana iigu horreyso dhoobley baahida aniga ma isku soo koobay waxaan aniga hadda cabanaya baahida ani keligay ma aha waxaa qaba marka bulshada dhana qabta walaalka ninkii wax heli karo walaalihiis ha u gargaara marka inta hadda duqaa sheega mana kala raacsan nahay ma qalaabsanin sidaas isaga sheega maana runne dhibaatada waan wada qabnaa aniga waxaan ka soo barakacay iga rooro yaa deegaanka ahayd wartaydi iyo wixii lahay waa abaar iyo waxaa iga soo kicisay dhibaato adduun haddaan dheef ku haysta ma soo dhaafteen waxaana ku dhashay axmed sahal meesha la yidhaha raara boodkeeda kontan iyo waxaan jiraa lix sana ma soo dhaafteen waagaas intaasna meesha umaan taagnay waxay iga soo wada waan u dhibaato adduun si kuwa dhacdaba ku dhacda